haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan ayaa inoola diyaara
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo heese quruxqurux badan iyo nabaaladii aad soo dirsateen ay ku lamaan yihiinna waan idiin haynaa dhambaalka ugu horreya ibraahim hadan markiiba daf soo idhaahdo waa warqad hambalyo dhalasho ah baa layidhi waxaana diraya baa layidhi dadka kale ah maamo nuurto maxamed xirsi iyo dhammaan reer shiro cali maama caluula daahir iyo dhammaan reer bashiir aw cali iyo axmed cali cigaal iyo cawaale aadan iyo cabdicasiis iskaraaji iyo cabdulaahi boqol iyo sidoo kale abwaan mawliid curjin fanaaniinta xidigaha edmonton baa layidhi iyo dhammaan fanaaniinta reer north america waxay tahneed dhalasho u dirayaan liibaan shiro cali iyo fartuun bashiir aw cali oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada winenberg ee dalka canada waxay leeyihiin wiilkaasi oo dhashay lixdii bishan aan ku jirnay agost ee sanadkana laba kun toddoba iyo toban waxaa loo bixiyey bay idhaahdeen basil basil waxay leeyihiin soo weyno oo noqo kii wanaagsan ee dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo waalidkiiba wax wanaagsan u tara aamin aamin ayaan leenahay caasho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi cali xarbi jaamac iyo waxay yidhahdeen muraad cali xarbi jaamac iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo naciimo aadan sheekh cabdi iyo abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo waxay yidhahdeen abti axmed ismaaciil bowdoole iyo abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole iyo hooyo sacdiye ismaaciil bowdoole waxay yidhaahdeen ha ka tegina maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin hambalyo kal iyo laaba inay gaarsiiyaan aabe cabdulaahi xasan maxamed iyo hooyo sacdiye cali xarbi jaamac oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen dalka maraykanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey miqdaad cabdulaahi xasan waxaana ay leeyihiin dhammaanteen waxaan leenahay miqdaad soo barbaar allah kaa dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid hoodo cabdulaahi xuseen iyo nuure axmed faarax xanaan cawad axmed iyo fartuuna diriye maxamed iyo muna rashiid bullo iyo najax faarax ducaale iyo ubax xirsi axmed iyo farxiyo nuur maxamed dhammaantood waxay hambalyo meher u dirayaan hodan maxamuud cismaan iyo doctor idriis xaaji nuur oo meherkoodu saddex iyo labaatankii bishii julaay aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban ku qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waxaa dhambaal qurux badan uu naga soo gaaray axmed cumar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo aabe sheekh maxamed saaweer iyo hooyo faadumo uu ducaale iyo carruurtooda iyo waxay yidhaahdeen faadumo axmed iyo carruurteeda iyo abti maxamuud uu ducaale xaaskiisa iyo carruurtooda iyo abti maxamed uu ducaale xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen abti cabdiraxmaan uu ducaale xaaskiisa iyo carruurtooda axmed sheekh xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen walaal cabdulaahi ducaale dadkaasi dhammaantoodna waxa ay joogaan maraykanka abudabey boorama iyo laficiis waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan waxay yidhahdeen boqorka cabdixakiim cusmaan cali iyo boqoradda raxma sheekh maxamed siciid oo arooskood uu ka qabsoomay booramo waxaana leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaban ee bahdi kala siiyo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacina ibraahim oo dhambaaladu way fara badan yihiin kuwo kale ayaa soo socda hase haatee bal heesihii tan ugu horreysa noo soo qabo casho maxaa ka xasuustaa heesaha ay wada qaadeen maxamed axmed kuluc iyo saade cali waxaan ka xusuustaa ibraahim oo heeso badan tan ugu xiisaha badan aan ka xusuusto waxaa ka mid a heesta la yihahda xamdi xiisaha kalgacalkeena heestaas waan xusuustaa waa xaal naga weyn oo xagga samada xagga samada laga qoray haye taasi waan xusuustaa kuwo kalaa jira naf yahay jiir ama ka joog jar baa kaa horeeya iyadana waan xusuustaa oo kuluc lahaa walle ama jiitay laywa aleele waad garatay waa heesta naftu
allahayu jidbaaliyo sidii jibaadi beerdhiga hay jebinin cadowga iga soo horjeeday allahayo allahayu jidbaaliyo sidii jibaadi beerdhiga hay jebinin cadowga iga soo horjeeday allahayo allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray allahayow jidhkay isku meel ma joogne jacaylka la kala raray howlahan janjeersamay sideen u jahiyaa howlahan janjeersamay sideen u jahiyaa naf yahay jiidh amba ka joog jar baa kaa horreeye walle ama jiitay laywa walle ama jiitay laywa ama jabad karkiinaan aroos kaga jaraya ama jabad kakiinaan aroos kaga jaraya
ama jaaq ka jawaab su-aasha
allahayu jidhdeerbaa jacaylkeedu maraayo sammadadaaroorti jidhkuuma bariisti allahayo allahayu jidhdeerbaa jacaylkeedu maraayo sammadadaarorti duulad aroortii jibkuuma bariiskii allahayuu allahayow jalawadhi jirba iiga muuqde ka aanan raad gelin allahayow jalawadhi jirba iiga muuqde inta aanan jahad gelin may ii jidbixiyaan jalhay may isii waa tahay heestii nafyahay iyo maxamed axmed kulo iyo saade heestii nafyahay ay wadajirka ugu luqaynayeen maxamed axmed kulo iyo saade cali warsame ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasho aan kaa qaata waxa uu naga soo gaaray hooyo mugey siyaad iyo xuseen saciid aadan iyo deeqo saciid aadan iyo caruurteeda iyo waxay dhahdeen yuusuf saciid aadan iyo xasan saciid aadan iyo shukri saciid aadan iyo maxamed saciid aadan iyo caruurtiisa iyo waxay dhahdeen yaasiin saciid aadan iyo hooyo dhuubey siyaad xasan iyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi siyaad xasan iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer saciid aadan dhammaantoodna waxa ay kala joogaan maraykanka kenya iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liin saciid aadan oo gabar ay u dhalatay maraykanka new york waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducada xaggeena la waayo caashi maxaa ugu ducaynaysaa gabadhaas gabadha new york ku dhalatay waxaan ugu duceynayaa inay soo weynaato ilaahay uu ka dhiga mid baari ah islamarkaasna waxaan leeyahay saxmada faraha badan ee new yorkna la qabso dhambaalka dhinacayga aan hayo haddaan soo qabtona waan idin salaamnay baa lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baalayiri daadihiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha waa taa waan idinka guddoonnay waxaa marka xiga halkan tahnid ka diraya baa la yiri annaga oo kala ah qoraha warqadan waa tahay waxaan maka hel ciwaankuu qaatay qoraha warqadan waa cumar cali xarbi jaamac waa tahay waxaa kaloo kula jira cabdulaahi cali xarbi cabdulaahi cali xarbi jaamac iyo muraayad cali xarbi jaamac iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo naciime aadan sheekh cali iyo abti haaruun ismaaciil ah, bawdoole iyo abti axmed ismaaciil bawdoole iyo abti maxamed ismaaciil bawdoole iyo hooyo maryan ismaaciil bawdoole iyo hooyo sacdiyo ismaaciil ah, bawdoole iyo ugu dambeyntii baa layidhi maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo dad kale oo fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin baa layidhi waa tahay dhammaantood dadkan waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay hambaliyo kal iyo laaba gaarsiinayaan baa layidhi aabe cabdulaahi xasan maxamed iyo hooyo sacdiye cali xarbi jaamac oo wiil ugu dhashay ee dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd labadii bishan agost ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layidhi miqdaad cabdulaahi xasan waxaan dhammaantayo leenaha bay yidhahdeen soo barbaar miqdaad yare oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa hagaaga xaggii heesaha ayaan markana jaleecaynaa waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa caasha heesta tawaawac waxaa ku luqaynaysaa xamdi kuwiin
intiinta lamuun taashaday intiinta hayoon qaarsaday inti nafta tiiriyo ku riday tobiyaha saxda intiinta lamuun taashaday inteenta hayoon qaarsaday inte nafta tiiriyo ku riday tobiyaha runta inteenta tulaaya cadow inteenta tidcaay nacam inteenta tulaaya cadow inteenta tidcaay nacam inteen isnahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabi tahay nacab inteen islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin hadaadse tusaalahaasi adigu adku toosi weyday haddii aadse tusaalahaasi adigu adku toosi weyday kasowday kasowday kasowday ujeedadaadu anaa ka tashaday adiga adiga anaa u tashaday naftayda naftayda anaa la tashaday xiskayga hadaadse tusaalahaasi adigu adku toosi weyday haddii aadse tusaalahaasi adigu adku toosi weyday kasowday kasowday kasowday ujeedadaadu anaa ka tashaday adiga adiga anaa u tashaday naftayda naftayda inteen toddobaatan jeer inteen keligay tashaday inteen toddobaatan jeer inteen keligay tashaday haddana kala tuuran idhiyo inta xumaa intaasana ku dhaaf saaraytaa maxamed dukuweyn codkeeda iyo heesta tawaawac bal heesaha intaas haddaanu ibraahino ugu yara kaadsanno kuwa kale intaanan gaarin bal dhambaallada xiga mid ka mid ah dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray axmed cumar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen ayeeyooyin xabiibo ciga dirir iyo raxmo ciga dirir iyo cadar ciga dirir iyo barni waa beri caamir iyo waxay yidhaahdeen abti abubakar sheekh cumar good iyo xaaskiisa iyo habaryar faadumo dheheeye ciga iyo maryan dheheeye ciga iyo waxay yidhaahdeen maylo iyo carruurteeda adeer axmed saaweer xaaskiisa iyo carruurtooda dadkaasna waxay kala joogaan maraykanka iyo boram waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdixakiim cusmaan cali iyo waxay yidhaahdeen raxmo sheekh maxamed siciid oo arooskooda uu ka qabsoomay boram oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banahayda kala siiyo owlaad kheyr qabta
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ibraahin oo dhambaalkaan u kaadsado dhowr dhambaal oo aamin baa ii hartay marka waxaan isleeyahay bal heesaha dhegaystayaasha usii qadin oo waraaqahana gadaal ka raaci bal heesta xigta waxaan kaa codsanayaa mar uun ciilka iga bi'i haye ma Mar uun aroos ciil- gelaynaa marun ciilka iga bee haye haye yaale ibraahim sidaas waa fanaanka yaasiin axmed digfar weliba heesihiisii kabanka ah heesaha loogu jecel yahay ayay ka mid tahay heestan waa wuxuu leeyahay waxaan kaa codsanayaa marun ciilka iga bee ma aroos gelaynaa haddee mar haddii lees aroosay ciilka uu baamiya ciil ciil waa dhammaaday waa tahay marun ciilka iga bee iyo fanaanka yaasiin axmed digfer codkiisa kusoo dhowaada
yahay waxaad tahay kana soo baxayo xadeediyo kulaylkiyo laga eego ciidada dumarkaada unug yahay waxaad tahay kana soo baxayo xadeediyo kulaylkiyo laga eego ciidada dumarkaaga cadayna cabtaay waxaan kaa codsanayaa adicaynkayga baxay aniguna ina cabtahay kuma celiyo waxaan maantii cuduriguma sii badnin la heliyo soanoo ku caashaqay ma baranaysiinu soocma samaantii cuduriguma sii badnin la heliyo
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii yaasiin axmed digfer dhankii dhambaallada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdilatiif barrow eedan iyo muslin aadan maxamed iyo waxay yidhaahdeen yaasiin aadan maxamed iyo tuunis aadan maxamed iyo ruqiyo cusmaan iyo cabdiraxmaan cabdi buulle iyo maxamed aadan madgood iyo waxay yidhahdeen maxamed xuseen sariir dadkaasna waxay jecel yihiin caasho in ay tahniyad gaarsiiyaan iyaga oo jooga meelo kala duwan gaar ahaan deegaanka qondhood muhaab aadan maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen jaluwa cali nuur oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka qandhood gabadhaasna waxaa loo bixiyey farxiyo muhaab waxaana ay leeyihiin farxiyo allaha ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu ka yimid hindiya dhaqane cadey cadaani nasre caynab iyo farxiya degan shukri cabdulaahi ikraan cabdulaahi ayaan cabdulaahi iyo ugu dambayntii safiyo cabdulaahi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cadow xasan iyo aafadiisa baa la yiri oo wiil ugu dhashay tuulada la yidhaahda sareer oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen faarax cadow xasan ducada waa xaggiihna baa la yidhi waa tahay faarax waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo barbaaraah ee soo weynaada waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta kale aan dhegeystayaashan u cayaarino asalkaba jacaylka
waa asalkaba wada jacayl calaacal iyo jacayl Hadda galabta.
jaca- jacayl iyo calaacal ibraahim Allah- arabidaan la asqoobay awgaa adna haygu eegin ay jacaylka iyo calaacalka ibraahim waxaad moodaan la isugu dawgalay mararka qaar waxaan isiraahdaa haddaan jacayl jiri lahaynba malaha heesaha nooma jireenba haddaan calaacal jiri lehna jacayl bu jirin jacayl ma jireen marka waa la isugu dawgalay waayo qof iska qoslaaya waxba jeclaan kara
waa ma dhaba
codkii zahra cilayo ku soo dhowaada
waxaan ahay aslubtiyo ada abti gabarnimo mayda ila owdo eridhabaan sideedii waxaan ahay aslubtiyo ada abti gabarnimo meyda ilowdo eridhabaan sideedii hailmahadi waydan aan ogaamaya ilmahadi waydan aan ogaamayaaye ilmahadi waydan aan ogaamayaa ilmahadi waydan aan ogaamayaaye aramida kalgacalkan la asoobay awga adnahay weegine aramida kalgacalkan la asoobay awga adna xayigu eegine haddaad caalka caashaqa qof waxaa igaga mudan ee badiisa iga goy haddaad caalka caashaqa qof waxaa igaga mudan ee badiisa iga goy kaalay araxda igu qabo kaalay araxada igu qabo kaalay araxda igu qabo kaalay araxada igu qabo kaalay araxda igu qabo kaalay araxada igu qaad kaalay araxda igu qabo kaalay araxada igu qad
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii zahra cilaye iyo heestii asalkaba jacaylka dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan ayaa wuxuu naga soo gaaray axmed cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abdibashiir sheekh cumar good iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo haashim sheekh cumar good iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xamse sheekh cumar good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed weli sheekh cumar good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xarawo sheekh cumar good xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo habaryaar rabiica sheekh cumar good iyo caruurteeda iyo abdisaciid xerse xaaskiisa iyo caruurtooda dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan maraykanka abudabi boorama u k canada iyo denmark waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabdixakiim cusmaan cali iyo waxay yidhaahdeen raxmo sheekh maxamed siciid oo arooskooda uu ka qabsoomay boorama waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbashii barooqa inaad kala kulantaan eebbana oo ubad keyr qaba idinkala siiyo ayaan idinkaga baryanaa aamiin ayaan aniguna leeyahay ibraahimow dhambaalka ku dambeeya dhinaciiga waxa uu ka yimid waad salaamantihiin baa layidhi marka ugu horreysa bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadiyaasha barnaamijka wanaad ka guddoona marka xiga bay yidhaahdeen in hambaliyo waxaa diraya dhalasho oo farxad leh annaga oo kalaa bay yidhahdeen haye waxaa ugu horreeya awoowe muuse barre awoowe awsulu barre awoowe axmed barre ayeeyo xabiibo sugulle hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo maryama muuse barre iyo hooyo xaawo awsulu barre iyo hooyo nimco muuse barre iyo hooyo dhuuxa muuse barre iyo hooyo ubax muuse barre iyo abti caweer muuse barre iyo abti cabdiweli muuse barre iyo abti caluuke muuse barre baa layidhi iyo ifraax ciidiid cilmi iyo indhadeeq cali xaashi iyo dhammaan reer muuse barre waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan hooyo aamine muuse barre iyo seegeeda baa layidhi axmed nuur xaashi oo wiil ugu dhashay australia wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen xudayfe axmed nuur xaashi waxaanay leeyihiin soo weynow oo noqo kii soo barbaara ee dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba wax wanaagsan u tara aamiin heesta ugu dambaysa caasha ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanaynana waa haye caku aragtidaadii sow caashaq ima helin misna cudur xanuun le iyo sow ciil imow badin waa heestii cabla iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaayo nabadgelyo
caku aragtidaadii sow caashaq ima helin misna cudur xanuun liyo sow ciil
codkaasi macaan eebbaha u naxariistay cabdulqaadir sheekh cali sanka iyo heestii cagku aragtidaadii waxa ay gebageba u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha sidoo kalena waxaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kukay iyo jaamac buule jaamac sidoo kale dhinaca soo saarista waxaa naga caawiyey bashiir abikar cabdulaahi intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
Jalisco.